gudoomiyaha degmada boosaaso injineer cabdifataax maxamed cusmaan iyo madax kushal dareereen hay-ado u n g c r iyo n r c iyo magaalada boosaaso sii wada jareen gashiidii keng mashruuc la ka dhiso afartan efar guri ee ugu faa'iideysan doonaan dadka danyarta ee kanool kaamata magaalada boosaaso weliba mashruuc maalgeliye ay tahay hay-adda u n g c r iyadooiyo fulyaasa n r c oo kaaladaasa dowladda hoose ee degmada boosaaso guriyaalkun wali ballanka talgalay inay ku faa-iideysadaan afartan efar qoysa weliba qoys kasta helo doone lama qol ole barandi iyo musquliyo dhulka la kadhisaha guryaalkun waliba ka deeqday dowladda puntland gaar ahaan maamulka degmada magaalada boosaaso onkorey gudoomiyaga degmada boosaaso shiidikowa kureed weliba warbaahintan ku warbiyey mashruuca gudoomiyaga degmada boosaaso injineer cabdifataax maxamed cusmaan runaaantii uga mahadcelineynaa u n h c r iyo wasaaradda arrimaha gudaha mashruuca kan ballaaran oo ay qayb weyn ka yihiin in dadkii deganaa buushashka iyo guryaha markaasaan ku habboonayn ee markaas duruuftu dejisay in laga saaro oo dad deegaan ah oo guryo iyo dhul iyagu leeyihiin la dejiyo kameeyar ahaan inta aanu xafiiska nimid siyaasaddii ahayd in dadkaas loo dhiso hal qol waxaan ku bedelnay in laba qol loo dhiso maadaama shacabka soomaaliyeed ama faamiliga qoyska soomaaliyeed ay runtii ka badan yihiin shan qof iyo wixii ka badan ay yihiin marka hal qolna uusan ku filnaan karin insha allah waxaan rajaynaynaa qorshaha kan siduu u hurgalay inaan ku sii socodsiinno oo aan ka sii badinno meeshii labada qol ahayd si markaas faamiligu ay guri fiican ay ku noolaadaan ay u helaan run ahaantii sida uu sheegay ninkan odayga ah oo ka mida dadka degan xaafadda oo ka faa'iidaystay ahna maamulaha iskoolka halkan aan ka dhisnay uu sheegay inay wax badan kaga raysteen waxaan rajaynaya insha allahu tacaala dad isaga la mida oo xaafaddan soo degi doona iyaguna insha allah inay ka soo bixi doonaan guryahii deganaayeen oo buushashka ahaa ee guryaha kan ay leeyihiin oo deegaanka ah oo waxbarashadii leh caafimaadkii leh sboortiskii leh suuqii leh wax kasta oo adeeg bulshada ah u dhammaystiray inuu ku soo biiri doono insha allah